waxay lumisay dhaqankii iyo taariikhdii jiritaanka ahaa ee ka dhexeeyey ummadda reer somalilan iyo b b c laga bilaabo maanta waxaan go'aamiyey in dhammaan wax alla wixii shaqo ah ee ay b b c-du somalilan u haysay in la hakiyo ama la joojiyo cid walba iyo xafiis walba iyo mas-uul kasta oo qaranka ka tirsanina sidaasuu ula soconaya ummadda reer somalilan dhegahoodu waxay nagu badiyeen inaannu b b c-da ahayn b b c-da la dhegaysan jirin ee ay tahay b b c ka duwan tii ummadda reer somalilan la jaanqaaday shan iyo lixdanka sano fekerka b b c-da loo abuurayna waxay ahayd markii aynu ahayn somalilan protectory oo ingiriisku xukumi jiray cidda afka soomaaliga ku hadasha ee ingiriisku markaa xukumaana ee toos u hoos tagtaana waxay ahayd ummadda reer somalilan dhaqan ahaan iyo kaljar ahaan iyo in la abuuro hay-adda b b c-du waxay ka soo jeeday doonistii ummadda reer somalilan iyo ingiriiska ka dhexaysa haddana b b c waxay noqotay cadaawadda koowaad ee ummadda reer somalilan magaceeda sharafteeda iyo milgaheedaba hoos u dhigaya sidaa daraaddeed dowlad ahaan waxaannu go'aaminay mar labaad inaannu joojinno wada shaqayn wixii aannu lanahayn dhammaanteed